bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhawaada warka habeenimo idaacadda dalsa qodobada ugu waaweyn warkeena aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah soomaaliya oo ka hadlay dagaalkii saaka ka dhacay deegaanka baxdo ee gobolka galgaduuda maamulka galmudug oo isaguona ka hadlay dagaalkii saaka ay dagaalamayaasha al-shabaab iyo dadka deegaanka ciidamada galmudug ku dhex maray deegaanka baxdo ee gobolka galgaduuda law naxariistee nabadoon xaliita lagu dilay magaalada galkacyo ayaa saaka lagu aasay magaaladaasi maamulka degmada afgueye ayaa sheegay inay wax ka qaban doonaan ammaanka degmada ee deegaanada hoos yimaada ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in dagaal ay kula wareegeen deegaano horey uga sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab ee gobolka hiiraan ergeyga madaxweynaha u qaabishan arrimaha gargaarka iyo weliba abaaraha ayaa kulan la qaatay danjiraha dowladda mareyka kanada u fadhiya gudaha dalka soomaaliya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
usoo dhawaada dhegeystayaal warkaasi oo dhammaystiran madaxweynaha soomaaliya ayaa ka hadlay dagaalkii saakay ka dhacay deegaanka baxdo ee gobolkaasi galgaduuda madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay dagaalkaasi dagaalamayaasha al-shabaab ay ku soo qaadeen deegaanka baxdo ee gobolka galgaduud inuu ahaa mid ay iska caabiyeen islamarkaana dadka deegaanka iyo ciidamada maamulka galmudug oo iskaashanaya ka hortageen dagaalkii saakay ku bilowday qaraxyada islamarkaana dagaalamayaasha al-shabaab ay ku soo qaadeen degmada baxdo deegaanka baxdo ee gobolkaasi galgaduuda madaxweyneha ayaa sheegay inuu aada ugu mahad celinayo sida uu sheegay dadka deegaanka ciidamada maamulka galmudug oo uu sheegay in dagaalamayaasha al-shabaab deegaankaasi ay doonayeen qabsadaan balse iska caabiyeen dadka deegaanka maamulka galmudug ayaa ka hadlay isaguna dhinaciisa dagaaladii ka dhacay saaka aroortii hore degmada deegaanka baxdo ee gobolkaasi galgaduuda wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka galmudug ayaa sheegay in isagu loo baahan yahay in wax badan ay deegaankaasi ay isku dayeen dagaalamayaasha al-shabaab inay qabsadaan islamarkaana dhowr jeer ee dagaalo ay kusoo qaadeen deegaankaasi wasiirada warfaafinta ah ee maamulka galmudug ayaa sheegay in loo baahan yahay dadka deegaanka oo iskaashanaya ciidamada maamulka galmudug ay iska caabiyaan dagaaladay kusoo qaadeen dagaalamayaasha al-shabaab deegaanka baxdo ee gobolkaasi galgaduud waxaana uu sheegay maamulkunu diyaar u yahay dadka deegaanka inuu gacanu ku siiyo islamarkaana iyagu ay doonayaan in maamulkooda halkaasi ay tagaan wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka galmuduga ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dhowaantan loo tababaray deegaankaasi ay qeyb ka yihiin dagaalka waxaana uu sheegay dadka deegaanku in ay soo qaadeen dagaalamayaasha al-shabaab dhowr jeer ay ka hortageen inay gacanta ku dhigaan dagaalamayaasha al-shabaab deegaanka baxdo ee gobolkaasi galgaduuda nabadoon xaliita lagu dilay deegaanka aanirahda degmada gurceel ee gobolkaasi galguduud ayaa saake lagu aasay deegaankaasi waryaheena maxamed iidle ayaa warkan inoo faahfaahinaya
cabdiqani xasan walloore oo ka mid ahaa waxgaradka gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo oo xalay koox hubeysan ay ku diishay xaafadda garsoor ee magaalada gaalkacyo ayaa maanta lagu aasay magaaladaasi mas-uuliyiin ka kala tirsan maamulada puntland iyo galmudug boqolaal ka mid a dadka ku nool magaalada gaalkacyo iyo xubno kale ayaa ka qaybgalay aaska marxuumka ugu horeyn taliyaha ciidanka booliska gobolka mudug ee maamulka puntland moomin cabdi shire oo ka hadlay madasha aaska ayaa sheegay in laamaha ammaanka ay shaqo muuqata ka qaban doonaan magaalada gaalkacyo gaarahaan xaafadii dilka uu ka dhacay
ciidanka booliska ama dowladda puntlandna waxaa u sugnaatay guuldarro weyn laakiin waxaan ballan qaadaynaa insha allah in shaqo la yaqaan aan qabanno dadkuna waxaan ka rabnaa inay nagu taageeraan shaqadaas mar kasta annaga waxaan qabanaynay waxay ahaayeen oo maxkamadayna askartii saaka shacabka reer gaalkacyo waxaan u sheegaynaa inay dadku diyaar u noqdaan in dadka waaweyn la qabto raallina ka noqdaan waxaannu hubnaa maalin kasta qof askar askaraya waa la keeni karaa laakiin annaga waxaan ka shaqayn laanahay dadka odayaasha oo diidan dadka waaweyn oo reer gaalkacyoodka oo kiisaskan ku lugta guddoomiyaasha magaalada gaalkacyo iyo kuwa maamulka gobolka mudug ee puntland iyo galmudug oo hadalkaas ka daba qaatay ayaa sheegay in muhiim ay tahay in gacanta lagu soo dhigo kooxihii ka dambeeyey falka dilka ah ee nabadoon cabdiqani xasan walloore loogu geystay xalay magaalada gaalkacyo gaar ahaan xaafadda garsoor wainaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun allah u naxariisto nabadoon cabdiqani xasan walloore wuxuu ahaa hadda ka sheekayn mayno tiirdhexaad buu ahaa nabadda iyo wada noolaanshaha gobolka mudug guud ahaantiis wejigii koowaad waxaannu sifaynay wiilashii yar oo bastooradaha loo dhiibi jiray oo kontonkan doolar ay ku filnaayeen oo dhinaca u tuurayeen baynu sifaynay intoodii badnayd waxaa noo hartay saraakiishii amraysay madaxdii amraysay iyo wiilasha cusuboo dib laga tashkiiliyey intaba waxaan rabnaa laga bilaabo maanta qofka dadka u weyn haddii tuhum galo in la soo qabto ciddii ka daba timaadana waxaan u aqoonsanaynaa cid falkaa raalli ku ahayd walaalayaalow waxaan rabnaa aaska maamul ahaan inaan caddaynno hadduu ilaahay yidhaahdo annaga hadday nala dhasheen oo hooyadan iyo aabbaheen dhaleen shabaab hadduu ka abtirsado ama masaajid ha ka soo baxo ama dukaan ha gato dadka ha ku khaldo ama alaab ha wareejiyo garabka ha saarto ama baawuur ha isku boojeeyo ama hilib ha jarjaro asay u taalla ma cafinayno ka leexamayno daymayno hooyadan hadday dhashay qof ka dhashay iska dib ciddii ka daba timaada waxaan u aqoonsanaynaa inay tahay ciddii geedaha ku jirtay waa ognahay mararka tallaabooyinka la qaado shabaab marketing baa u jooga marketingkay la hadlaan marketingku qabiilada iyo waadada iyo meelaha odayaasha dhaqanka u tagaa iyo ganacsato wixii waa waray hebeloo mas-uul ahaa hebeloo diriiri jiray hebeloo macno lahaa hebeloo qadiyad lahaa maanta lagu dhegay markaasa siiqo kale loo yeelaa abtiris iyo qabiil mararka a aragtaan in baawuur la kala dhacayay dhulol la isku haystay qabiil dabada laisku riixayay mararka aragtaan iyo barkado meele laga qodhayay waa sheekadii bilowgeedii wey
maamulka degmada afgoye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay inay wax badani ka qaban doonaan amniga degmadaasi deegaanada ku xeeranba ibraahim maxamed moyo ayaa warkan inoo soo diray
ku dhowaad shan carruura ayaa caafimaad darro ugu geeriyootay waxda laxaad ee deegaanka garasbaalley ee duleedka magaalada muqdisho kaamkan oo la yidhaahdo daryeel ayaase maalinlaha halkan waxaa u yimaada dadka deegaanada fogfog ee gobolka shabeellada hoose sida kurtunwaaley sablaale iyo deegaano kale oo degmooyinkaas hoos taga oo ay uga soo carareen awaaraha halkaa ka jira qaar ka mid ah dadka ka yimaaday degmooyinka fogfog ee gobolka shabeellada hoose islamarkaana hadda xaalad nolol xumo ku haysata deegaanka garasbaalley ayaa dalsan uga warramay dhibaatada ay deegaanadooda ugu yimaadeen iyo xaaladda xilligan ay ku sugan yihiin nagatuulada alla fuuta meel yaroo ka soo baxay ilaa sabla ilaa deemaay dadkii unnaka isla jirno deemaay ilaa riigida ilaa dacaara ma aragnaa alla fuuta booraar waa niga dhammaadeen lo'laay dhaqa jirnay loodii un dhaqa jirnay dhulaa u waaynay ma aragna coosaa la waayey biyaa la waayey abaaraa niiga badatay taasaa ogaanaysin
degmada waari ilaa dacaara allafuutow ilaa buluwarba ilaa musaqbal ilaa madegdin dacaamay anu soo barackaani hoolaan hin dhammaada biila'aan wax kasaan yahay baahanin dirohay waxaa uu soo barakacnay biyo iyo baadla'aan locada waa dhammaatay beera roobay waayan biyo waayan dadka carruurta iyo oonay dhammaanaysa baaxa dhammaanaysa in wax laga qabtaa la rabaa waxaan ka soo barakanay deemey salaxow dacaaraha meeshaan joognan garasbaalee waaye meeshaan joognaa kolleyba dowladda caadile waxaan ka codsanaynaa inaa gacan naga soo qabtaan ayaa aayadaha samafalka eh inaa gacanta naga soo qabtaanaan rabnaa dadweynaha saana u dhammaanayo ilmaha kulli waa jiran yihiin shuban ima taga wada dhammaynayo gudoomiyaha waaxda lexaad iyo iskudubaha caafimaadka deegaanka garasbaalley ayaa dhankooda hay-adaha gargaarka bixiya ka dalbaday in dadkan gurma degdeg ah lala soo gaaro ilaa hadda waxaa na soo gaarayaa inay dhibaato jirto caafimaad waxaa jadeeco u dhintay laba carruura halkan markay yimaadeen haddana way haysaa labaataneeye xaqiijinay oo baaritaankii aan samaynay inay xaqiijinay inay hayso aaday u daran yihiin macluushooda qaar isbitaalladan u rifaadgaraynay qaarna waaba haddayna soo gaarayaan marka waxaan rajaynaynaa inay maaragtay sida uu dhaqsiyaha badan baaqaana u gaaro adduunweynaha iyo dowladdayna dhexe inay maaragtay gacan bir aan ka wada geysanno si aan dadkeen u badbaadin dadkan gadaashayda taagan waa dad hadda soo barakaceen oo alxamdulilah rabbi caalamiina shabeellaha hoose ka yimideen dhibaato kasta wada meesho ay deganaayeen reerahoodii ka soo tageen carruurtooda qaar uga soo tageen waayiladooda ka soo tageen aad u dhibaataysan marka waxaan codsanaynaa in ahay hay-adaha dawliga iyo kuwa localkaaba inay dadkan si dhaqsaa u soo gaaraan ugu dambayn gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada deegaanka garisbaalley guuleed cabdi xuseen ayaa maamulka gobolka banaadir dowladda dhexe iyo hay-adaha deeqda bixiye ka dalbaday in dadkan loo soo gurmado muddo saddex beri gudahooda oo tiro dhan shan boqol iyo siddeetan iyo kow qoys aynu soo gaartay hay-adaha samafalka waxaan ka codsanaynaa iyo maamulka gobolka banaadir inay u soo istaagaan dadkan sidii loo tabaalaysan lahaa dadkan waxay ka imaadeen qoryooley sablaale dacaraha dhulkaasoo dhan ay naga soo gaareen muddo saddex beriyaha khamiistii ilaa ay hadda nagu soo bilaawdeen hadda waa joogaan annagana waa inta badan waxaa siinay hoygii waa soo dejinnay oo waxaan hadda raashin iyo waxba sii siinay wax u sii qabannay waxaan hadda codsanaynaa maamulkii naga sarreeyey iyo hay-adaha samafalka deeqbixiyaasha inay si degdega u soo gaaraan dadkan shacabka soomaaliyeed oo ka soo barakacay dhulkii abaaro oo roob la'aan darteed u imaaday deegaanka garasbaalley annagoo ah mas-uuliyiintii garasbaalley anigoo ah guddoomiyaha arrimaha bulshada deegaanka garasbaalley guuleed cabdi xuseen waxaan codsanayaa inuu maamulka gobolka banaadir iyo dowladda dhexe inay u soo istaagaan dadkan shacabka oo dhiban ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan deegaanka garasbaalley duleedka muqdisho
ergiga madaxweynaha u qaabishan arrimaha gargaarka biniaadinimada iyo abaaraha ayaa kulan la qaatay safiirka dowladda kanada u fadhiya soomaaliya xuseen washington ayaa faahfaahinaya warkan
ergiga gaarkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya waxa uu kulan kula qaatay danjirta kanada u fadhida nairobi xubnaha safaaradda kanada oo uu hogaaminayay xogaayaha koowaad ayaa waxaa warbixin uu siiyey ergey gaarka ee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo howlaha horumarinta iyo gargaarka isugu jira ee ku taageerayaan soomaaliya ergeyga ayaa dhankiisa dowladda kanada uga mahadceliyey sida ay u garab qabanayaan soomaaliya isagoo ka duulaya ahaanshiyaha kanada ee deeqbixiyaha afraad ee dhaqaalaha ugu badan ugu deeqda soomaaliya sanadka laba kun labaiyo labaatan ergega ayaa marka laga soo tago kordhinta deeqda kala hadlay haddii ka qayb ahaan dhaqaalaha horumarinta loo weecin karo howlaha gurmadka baniaadinimo iyo arrimaha abaaraha sida wax loogu qaban lahaa iyaga oo intaa kadib ka wada hadlay siyaasadaha kala duwan oo ay safaaraddu gacan uga geysan karto sare u qaadidda wacyiga iyo muujinta sawirada dhabta ah ee heerka abaarta sidoo kalena saameynta guud ee kanada ku yeelan karto hay-adaha iyo wadamada laga filan karo in ay gacan ka geystaan gurmadka abaaraha abdiraxmaan cabdishakuur warsame madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya u magacaabay arrimaha gurmadka abaaraha dalka ayaa wada dadaalo kala duwan oo lagu gurmada dadka abaaraha ku saameeyaan gobolada dalka wuxuuna kulamo kala duwan magaalada muqdisho ee caasimada dalka uu kula qaatay wakiilada beesha caalamka isagoona kala hadlay sidii gurmad loogu sameyn lahaa dadka ay abaarta ku saameysay gobolada dalka sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa socdaalo ku tegay magaalooyin ka tirsan gobolada dalka isagoo halkaas ugu korkaray xaaladda nololeed ee qoysaska danyarta ee abaarta ku saameysay deegaana ka tirsan dalka
guud ahaana warka habeenimo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsana hertana dhegeysanaysa caawa dhageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uheliddooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel